بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين runtii shirkan ka dhacay turkiga ka dhacay xarakada mujaahidiin horay ayuu usii sheegtay oo ay kasii digtay kadib shirkii tur ka dhacay ingiriiska ama london ka dhacay marka uu fashilmay oo ay ku fashilmeen ayay waxay go-aansadeen shirkan istanbul in la qabto runtii horaana way sii dignay haddaan xarakada mujaahidiinna waxaanu ka aaminsana waxa weeye inuu ka mid yahay shirkooladii ummadda loo dhigaayay oo weligeed gaalada isoo malegeysa inuu ka mid yahay wuxuuna dhamaystur yahay shirkoolkii london ayuu dhamaystur yahay insha allahu tacala wuxuuna ufashilmi doonaa sidii kii hore ufashilmay oo waxooga soo bixinin ayuu ufashilmi doonaa iyadoo haddaba uusii muuqdo inuu faashil yahay marka loo fiiriyo waxa ka soo baxay xarakaduna waxay u aragtaa marka inuu shirkoolada ka mid yahay qodobada marka aad xusi kartaan qodobo badanaa kasoo baxay ee kulanke oo aad leedihiin waa shirqool qodobkaa iyo qodobkaa dhe bal carab ku dhufo
waxaa ka mid a runtii de in gaalada loo fasaxay amay sooma noqoto inay waddankan sii haystaan oo waxa weeye gaalo kale lagu soo kordhiyo oo ummadda waddankan la qabsado waxaa ka mid a runtii hantidiisa iyo khayraadkiisa iyo wixiisa maxay dhaqaalaha kasoo baxa in ay gaaladaasi qaadato waxaa kamid a in shareecada ilahay lala diriro oo diinta ilahi subxaana watacaala la baabi'iyo oo la dumiyo dadka muslimiinta in la laayo ayaa ka mid a guud ahaan waxay tusinaya qodobada halka kasoo baxay in gaalada maxay ay sii labalaabaan dhibka ay ku hayaan ummadda muslimka ah iyada oo weliba turkiga oo kale uu aada u sheegtay in uu marka ku faanayo inuu ciidamo fara badan iyo uu tababaray isagoo hore la ogyahay inuu sheegan jiray inuu maxay mucaawino iyo dadka baahana waxsiinaya kuwa marsugi jiray laakiin maanta runtii shaatiga uu siibtay oo uu caddeeyey inuu ciidamo badan oo riddo ah uu waddankiisa kusoo tababaro kuwa dad kale ku buurinayo inay saasoo kale ay yeelaan marka qodobada kasoo baxay agsarkooda waxa weeye runtii qodobo ummadda lagu shirqoolayo oo baaba-eeda iyo dulligooda looga shaqeynayo diintoodana qabo in lagu tirtiro oo lagu baabi'iyo
wahagaag marka dowladda turkiga waxay u muuqataa in siyaasadda soomaaliya xilligan ee lug weyn ay ku leedahay ka xarakatu shabaab almujaahidiin ahaan maxay tahay fariinta aad u gudbinaysaan oo turkiga aada ku oran laheedeen
horta turkiga runtii waa ku kalsoon yahay oo ummaddan oo hurda oo masaakiina oo aan baraarugsanayn ayuu runtii waa maxay ahaday mustafa kamaal ay gudumiyey oo baabi'iyey oo kayaankeedii iyo maxay ahaday khilaafadeedii uu tirtiray maantana waxay moodaan dadku inay sida yihiin oo haddana intay shaatigii usoo gashtaan islaamnimo intay usoo gashtaan inay mar kale ay khiyaari karaan ay dhaqri karaan laakiin waxaanu leenahay turkiga maxay axsaada mustafa kamaal ataa turki waa aweeyaalka u yahay dariiqiisna ku socda maxay ahaadeen magaca islaamnimada sheegta hoosna yuhuudda ka ah yuhuudda kala xiriira waxaan leenahay waa baraarugsanaha maanta waana soo jeednaa mana nooga sokaysaan gaaladaas maxay ahaday lagu soo duushay insha allahu tacaala sida aan gaalada ula dirifno ama gaaladaas maxay ahaday ula dagaalno ayaan ula dagaali doona biidni illahi tacaala wax uu noo dhaamo ma laha oo maxay ahaday gaalnimada wax kuma dhaamo dhibaatada iyo maxay ahaday muslimka lagoyntiisa iyo maxay ahaday dhibaatayntiisana qaybta ugu horeysa kaalinta koowaad ayuu uga jiraa haddii uusan si deg dega uusan maxay ahaday uga bixinin shirqoolkan ummadan ku hayana insha allahu tacala isagaa mareeri kuran doona
shirka qodobada ka soo baxay waxaa ku jirtay in ciidamadan shisheeye ee hadda soomaaliya jooga lasii taageero wadamadii midooda africa ka tirsanaayo hore ciidamada u ballan qaaday inay ciidamadii soo dhammaystiraan marka waxaana la soconaa ciidamada shisheeye ee soomaaliya jooga dhibaatooyinka haddaba ummadda soomaaliyeed ay ku hayaan maxay kula tahay marka dadka soomaalida inay la gudboon tahay
runtii waxa weeye dee waa iska muuqataay oo ilaahay subxaana watacaala waa tilmaama laa yarquduuna fii muumin ila walaa dina kolliga waxba noo dhaafi maayaan naxariis noo samayn maayaan waxay usoo badinayaan ama waxay rabaan waxaa ummadda in lasii baabi'iyo ummadda runtii waxaa la gudboon marka wixii ilaahay subxaana watacaala uu faray inay qaataan in ilaahay jala wacala kitaabkiisii iyo sunada nebiga sal alay wasalam aan u laabano aanu ka barano runtii cidda cadowga noo ah iyo cidda saaxiibka noo ah ilaahay jala wacala wuxuu noo tilmaama gaaladu meel kastay joogaan inay cadow noo yihiin ama afrikaanta iyo amisom waxaa lagu sheega ha noqoto kuwa gaalada inta jooga iyo ethoobia iyo waxaa lamidka ama maraykan iyo ingiriis iyo faransiis iyo turki iyo waxaa lamidka ha noqoto ama cid kaleeto marka hadda qarsoon ha noqotee gaalo meelay joogto dhammaantood inay cadow noo yihiin waa leeya ilahay jala wacala saaxiib iyo sadiiq iyo wadaay midna ka dhigan ina ilahi jala wacala uu leeyahay laa tattakidu caduwa caduwakum awliyaa tulqun ilayhim bilmawada waqad kafaruu bima jaakum min alxaqi yukhrijuuna rasuula waiyaakum an tu'minuu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihaada fi sabiili ibtiqaa mardaati ilahi jala wacala uu leeyahay war kuwa cadowgeyga iyo cadowgiina saaxiib wadaha ka dhigan oo marka muwado iyo jacayl aad u ridaan marka waxa aad jeclaataan waxaan leenahay marka ummadda soomaaliyeed muslimka waxaa la gudboon inay runtii aad iyo aad u baraarugsanaato inay ka kacdo inay dareento waxa loo digdam loo digidam leeyahay runtii inaysan ahayn mujaahidiinta keliya iyo maxay ahday xarab sal mujaahidiin keliya inaysan ahayn waxaa loo digdam leeyahay inay tahay cirdigooda in la banaysto sharafkooda in la banaysto waxa weeye waa arataa maanta xabsiyada gaalada waxa ka buuxa waa dadka muslimiinta waa wiilashiini waa walaaladiin waxaan loo daleynaya adinka yimid waxaa la qaysanaya waa dhulkeeni badii hore loo gaday dhulkia la gadanaya waxa weeye waxaa la rabaa in beri aan adinkoo adilo ah oo laysan inaad marka maxaad ku hoos noolaataan kufri iyo maxaad gaalnimo aad ku hoos noolaataan sida ummado badan oo runtii muslimiin ahaan jiray sida gaalo kristan loogu dhibay oo ka kamid tahay wadankan hadda gaalada maxaa amisom ee xooga wadankeena ku jooga ee uganda wadankooda waxaa ayahay wadan muslima oo boqolkiiba sideetan in ka badan ay muslimiin yihiin gaaladana marka waxay u dhibtay koox yaroo kiristaana maanta waada dhibkaa lagu hayo kasoo qaada maxay yeelay wadamada badan ee waxa weeye nigeria oo kaleeto waxa weeye dad muslimiin ay hayeen boqolkiiba sideetan afar gaalaha loo dhiibay idinkana waxaa la rabaa maanta idinkoo wadanka muslimiin ahaa in marka afar kiristaan oo ama murtadiina laydin dhiibo oo gaalada marka lagu hoos aad ku hoos noolaataan idinkoo dulaysan marka waxaa leeyahay nabiga sala alay wasalam laa yubdacu muuminu min xujri maratayn mumin good loo mar lagama qariyo waxaa shirqool banaanka lagu soo abaabulayo iyo waxa gaala in marka wado waxaas waa wixii aad hore usoo aragteen labaatan sana in ka badan laydinku haayay maantana inaadan kusiraal noqdo waxaan leenahay waa doqonimo marka ummadda waxaa la gudboon inay isdifaacdo diinkeeda ay difaacato dalkeeda ay difaacato darnimadeeda ay difaacato aysan dulli iyo aysan subadhigin ayna u laabato wix ilaahay subxaana watacala usoo dejiyey oo ah kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena sal allau alay wasalam
warbaahinta waxaa laga sheegaa gaar ahaan midda reer galbeedka iyo midda dowladda kumeel gaarka iyo midda kale xiriirka la leh in ciidamada shisheeye sida kuwa etoobiya kuwa uganda iyo kuwa burundi meelihii ay qabsadeen xasilooni ay kusoo dabaaleen oo dad dhib ku hayay laga dul qaaday marka bal meelahaas wixii ka jiray markii hore iyo waxa iminka ka jira isbarbardhig ku samee
horta taas waxaa fiican runta aad in la weydiiyo dadka muslimiinta ee ku nool deegaanadaas waxaa la ogyahay waxaa ka jiray magaalooyinka bay gaalada haysato kasoo bilow magaalada baydhabo xudur beledweyne ceelbuur afgooye runtii waxaa usanaanaha dadka deegaanka ku nool iyaga in la weydiiyo meesha waxaa ka jirta nabad waxaa ka jiray boqol iyo sakaar waxaa ka jira dadka muslimiinta isaakuleynaya waxaa ka jiray dadkoo marka maxay tacabkoodii iyo beerahoodii tacbanaya waxaa ka jira shareecada ilaah iyo raaya tawxiidka oo ka dulbabanaysa amni iyo nabad iyo maxay ahayd isdulbi la-aan maantana runtii waxaa ka jira waxa weeye waxaa ka jira xexer dil kufsi dhac boob waxa weeye dadkii muruadoodii oo lagu tumanayo waxaweye adoonnimo iyo cabiisi ayaa ka jira maantayna oo dad gaala ah iyo kuwa murtadiin oo la socdahay ay dadka muslimiinta ku hayaan ummadda muslimiinta waxay uma tawxiidkeeda baranaysa diyaanadeeda baranaysa diinteeda baranaysa maantana waxa weye waxaa rabaa in bible la siiyo oo waxa weeye shareecada ee laga tirtiro marka kaafkii kaldheeri wey shala siday ahayd iyo maanta sida runta wax isu dhow ma ahan waana dareemi kartaa qof kasta oo muslima oo ahlu tawxiid dareemi kartaa haddaan alahay qolada iclaamku inay aada weydiiyaan dadkii deegaanada baldeganaa iyo ummadii maxay aday ay qabsatay iyo dhibka haysa maanta in la weydiiyo iyo xabsidadooda dadka muslimiinta ay ka buuxa kuwa la laynaayo kuwa la dilaayo oo maanta haddii maxay gaalada hal qof kasoo dhimato oo jaahiliin halli ka dilaan iyaguna saddex balaba waxay ka dilaan dadka meelaha ay haysaa jooga tusaale balweyneeda kugu filan oo warbaahinta laga sii daayo xitaa kuwa gaalada ay qirteen inay markii shalay mujaahidiin joogeen ay ka ammaan ficneedeen ka nabad ficneed ka nolol ficneeday sida ay maanta tahay marka wax qarsoon maahan cadceed duurkii joogta gacanimo qari karto